إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah weerar qaraxya loo adeegsaday iyo howlgal gaara oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ayaa xalay ka kala dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ku dhintay dalka jabuuti xilli muddooyinkii dambe ay sii kordhayeen tirada xildhibaanada geeriyoonaysa nin ku sugan magaalada garoobe ayaa sameeyey arrin ay dad badan ku farxeen kadib markii uu dib isaga celiyey hanti badan uu sheegay inay ku soo gashay waddo aanan sharciga islaamka waafaqsanayn waxaa si habsami leh u shaqeeya xafiis ay wilaayadii jubbooyinka ka furtay degmada jilib kaasoo loogu talagalay in lagula tacaalo arrimaha soo kordha waxa ay soo tariya dadka ka cabanaya ganacsiga iyo jidadka ay dowladda federaalka ah u xirtay dowladda federaalka ayaa sii kordhisay bandow habeenkii ah oo ay ku soo rogtay muqdisho kaasoo sababi kara in dadku ay masaajida ka baaqdaan iyadoo la joogo xilligii cibaadada la kordhin lahaa warkeenna waxaa qayb ka noqon doonta xubinta ganacsiga ee u diyaargarooba isaga oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من weeraro qaraxyo loo adeegsaday iyo howlgal gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka ayaa xalay ka kala dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho haddii aynu ku horumarno howlgalka gaarka ah waxa uu ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha waxaana lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada bangaraaf ee uu ku shaqaysto maraykanka magaca askarigan ayaa lagu soo gaabiyey maxmuud waxaana maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho si xiriir ah kaga dhacayay howlgallada gaarka ah ee lagu beegsanayo xubnaha la shaqeeya maraykanka saraakiisha dowladda federaalka iyo sirdoonkeedaba sidoo kale weeraro loo adeegsaday qaraxyo ayaa waxaay habeennimadii xalay ka kala dhaceen degmooyin ka tirsan muqdisho waxaa ka mid a degmooyinkaas degmada hilwaa qarax ayaa lagu weeraray goob ay isugu yimaadeen ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka khasaaro ayaa la sheegay in qaraxaas uu ka dhashay walow aanan la faahfaahin inta uu gaarsiisan yahay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhintay dalka jabuuti xilli muddooyinkii dambe ay sii kordhayeen tirada xildhibaanada geeriyoonaysa waddanka jabuuti waxaa ku geeriyooday saacadihii lasoo dhaafay xildhibaan lagu magacaabo cabdiraxmaan maxmuud cateeye kaasoo sida la sheegay maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanayey cisbitaal ku yaala magaalada jabuuti kaasoo ugu dambayntii halkaas ku geeriyooday qaar ka mid a xildhibaanada ay iskala tirsanaayeen ayaa ka tacsiyeeyey waxaana sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay sii kordhayey tirada xildhibaanada geeriyoonaysa ee ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo toddobaadkan hadda aynu ku jirno bilowgiisii maalintii sabtidii ee lasoo dhaafay waxaa isna geeriyooday nin lagu magacaabo aadan jamhuuriye kaasoo isna ka tirsanaa xildhibaanada dowladda federaalka sidoo kale xildhibaanada muddooyinkii dambe dhintay waxaa ka mid ah mid ka tirsan kuwa hirshabelle kaasoo coronavirus ugu geeriyooday magaalada muqdisho waxaa si habsami leh u shaqeeya xafiis ay wilaayadii jubbooyinka ka furtay degmada jilib kaasoo loogu talagalay in lagula tacaalo arrimaha soo kordha waryahaashim ayaa warbixintan inooga diyaariyey iyadoo dhowaan walaayada islaamiga ee jubbooyinka magaalada jilib ay ka hirgelisay maktab qaabilsan gurmadka deg dega ah ayaa waxaa ka warbixiyey qaabka uu u shaqeeyo iyo howlaha uu bulshada u qabto qaar ka mid a howlwadeennada xafiiskan waxayna ka warrameen dadka ugu badan ee ay gurmadka u sameeyaan xilliyada uu furan yahay xafiiska iyo noocyada gaadiidka ka howlgala iyo sidoo kale lambarada lagala soo xiriiri karo xafiiskii cusbaa ay walaayada mardhow furtay xafiiskaas oo magaciis uu yahay maktab istiqbaalu shakawa xalmushkilaad markaan warbixinkaas iyo shaqadiisana waa sida hadda boorku qoran hadda shakaawadoo kale qofka markuu cabasho uu qabo iyo markuu mataqaanaa uu talabixin uu raba iyo shakaawooyinka ka imaanaya bulshada noocyaheeda kala duwan sida dhacdada oo xagga xagga qasfinta ama guri dumay ama qof xanuunsaday ama gabar foolatay ayu nooc adiga wax allo wixii mataqaanaa cabashooyin ka yimaada xagga bulshada inaanu baahidooda daboolno ayuu xafiisku u furan yahay xafiiska gargaarka degdega uu qabtay waa dhowr iyo toban kiisas kiisaskaasna waxay kala ahaayeen badana waxay u badnaayeen dumarkay u badnaayeen ragga aad bay ugu yar yihiin balse inta hadda caafimaaday iyo inta u dhimatay kiisaska ayagana waxay kala yihiin shan ruux ayaa mataqaanaa ku dhinteen labana meydnimo ayaan kusoo qaadnay intaas ayay ahayd inta mataqaanaa aan u gurmadnay aan soo qaadnay dadka aan u gurmadnay dadna magaala gudaheeda ay ahaayeen dadna tuulooyinka ayaan ka soo qaadnay insha allah ayagana way jireen tuulooyinka aan ka soo qaadnay waxaa ka mid ah tuulada qudus iyo tuulada mataqaanaa loo yaqaano cabdalka kane oo jilib hoos imaado markii noola soo gudbiyey dhibaatooyinkii ay maanta ay gaartay kabacdi ayaan u gurmadnay meesha ayaan ka soo qaadnay maadaama xafiiska uu leeyahay gawaari oo kala duwan brombox ayuu leeyahay wuxuu leeyahay caasi uu leeyahay wuxuu leeyahay mooto saddex lagu leeyahay intaas buu ka shaqaysaa marka ilaahay fadligiisa intaas waxaa loogu talagalay shacabkaas in loogu adeego lambarada marka badanaa ay dadka nagala soo xiriirayeen laba lambar ayay ahaayeen midna waa hurmuud midna waa samtel hurmuudka furihiisa waa sagaal labaatan soddon toddobaatan samtelkana waa fura kow ol toddobaatan iyo sideed toddobaatan sideed toddobaatan sideed waa xafiiska isaga wuxuu furan yahay halka saac ilaa iyo lix saac haddana waxaa la furaa bacdulcasar ilaa iyo laba saac intaasuu furan isaga ama laakiin gargaarka degdega isaga lambarkiisa mar walba waa shaqaynaya biidn illahi baari xafiiskan laga hirgeliyey walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ajiiba baaq dhowaan ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo walaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo ahaa in dadka muslimiinta ah ee wajahaya duqaymaha maraykanka la isgarab taago haddana waxaa muuqata inuu u shaqeeyey maktabkan qaab ay ummaddu ku wada diirsadeen waa mahadsan tahay haashim cabdinaasir nin ku sugan magaalada garoobe ayaa sameeyaan inay dad badan ku farxeen kadib markii uu dib isaga celiyey hanti badan uu u sheegay inay kusoo gashee waddo aan sharciga islaamka waafaqsanayn ninkan oo lagu magacaabo cabdiraxmaan islamarkaana ku magac dheer cabdiraxmaan bakaylo ayaa waxa uu sheegay in hantida uu hayo in badan oo ka mid ay kusoo gashay dariiq aanan waafaqsanayn sharciga islaamka wuxuuna goobu isugu yeeray dad culimo ay ku jiraan oo ahaa guddiga masjid ku yaala magaalada garoobe uu ku wareejiyey hantidaas isagoona soo bandhigay cadeymaha hantidii wahayey ninkan ayaa hantida uu wareejiyey waxaa ka mid ah hotel caan ah oo ku yaala magaalada garoobe kaasoo safarloogadiisa iyo dhammaan agabkeeda uu ku wareejiyey guddigii masjidka wuxuuna markhaati geliyey bulshada inuu hantidaas ilaah dartiis u wareejiyey islamarkaana uu ka toobad keenayo waxyaabihii sharciga islaamka aan waafaqsaneen ee hanti ahaan uu soo gashay alxamdulilah ehelkuyagu waxay bidayeen de ninkii shalay firfircoonaayo hawshan ku dhiranaa maanta inuu yidhahdo yo intaale baan ka tegaya waxbaa ka siiya bal horta waxa ogaada bay ka aad baan wadanaya alxamdulilah wayla qaateen hooyo tol walaal ehel saaxiib intuba waa soo gaabinaya waxaan kusoo gaabinaya dadka meesha hadda fadhiya aanan kala magacaabi karin oo aan wada garanayo waxaan markhaati ka dhigayaa hantidaas inaa uga taga ilahay dartiis waxaan rabaa marka idinkoo arkaya inaan idinku miitiyo markhaatiga ka noqotaan inaan ku wareejiyo masjidka cumar bin khadaab guddigiis kan waa sabralogii weeye guriga waa sabralogii guriga waxaan filayaa ogaanshaha dowladda iyo codkii aan bixiyey ee qaabkii dowladda aan ku baxshayna waxaan filayaa inuu kan yahay halkan waa noo taayadii intaas kadib qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada garoob ayaa si aad ah ugu farxay arrintan wayna soo dhoweeyeen waxayna sheegayaan in arrintan oo kale dad badan looga baahan yahay ugu horeyn magacayga waxaa la yidhahdaa cabdifatax maxaa xirsi baa la yidhaahdaa ninkaasna waxaa weeye ninka la yidhahda cabdiraxmaan shoohiro oo magaciisa loo yaqaan bakayle ilaahay wuxuu waafajiyey arrin ma garanaysaa wanaagsan baa ilaahay u waafajiyey ilaahay baana subxaanahu wa tacaala allahu yajtabii ilayhi man yashaa wayahdi ilayhi man yuniib ilaahay wuxuu hanuuninayaa qofka xaggiisa u soo laabta ninkaasi wuu soo laabtay qofka hadduu soo laabto shuruudda toobadkeenkana waxaa ka mid a in ma garanaysaa waxa weeye macsida uu ka dhex baxo inuu ma garanaysaa waxa weeye raddulmadaalim waxa la yidhaahdo in ma garanaysaa wixii madaalima ama wixii xaggiisa wadda aan sharci ahayn kusoo galay inuu iska celiyo oo uu ka dhex baxo inuu ma garanaysaa go'aansado inuusan dib ugu laaban inuu markaa ka qoomameeyo marka arrintan insha allah biidni illahi alkariim waa arrin fiican weeye magacaygu waa maxamed yuusuf diiriye aad waxaan u soo dhawaynayaa aadna ugu faraxsanahay arrinka qiimaha badan leh eena soo gaaray ee naga soo gaaray walaalkay cabdiraxmaan shoohiro oo nima aad isku naqaana ah ee walaalaan nahay waa arrin aad u maarata u qiimo badan kudayasho mudan ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa sidaa uu go'aanka qiimaha badan leh u qaatay in ilaahay badel ka qiimo badan ilahay ugu bedelo adduun iyo aakhiraba qofku inuu iimaankiisu uu gaarsiiyo inuu hantidiisii barqacad ka dhaqaaqo waa aad arrin aad u qiimo badan weeyaan ilaahayna wuu arkayaa ilaahayna rabbilcaalamiin awooddiisu waa kaamil khasaaintiisu way buuxdaa khasaaintaasaa ilahay ka arsaaqaya adduun iyo aakhiraba ilahay saasaan uga rajaynaynaa arrintan uu ku dhaqaaqay ninkan ayaa ah mid dhif iyo naadir ka ah in badan oo ka mid a soomaalida saas oo ay tahayna waxaa la soo wariyaa qaar badan oo ka mid a soomaalida kuwaasoo hantidooda wareejiyey maadaama ay sheegeen inay ku shaqeeyeen sifa aanan sharciga islaamka waafaqsanayn waxaa isi soo taraya dadka ka cabanaya ganacsiga iyo jidadka ay dowladdu federaalka ah xiratay maxamed ismaaciil ayaa warkan faahfaahinaya dadka ku dhaqan deegaanka garasbaale iyo kuwo kale oo dhaca duleedka magaalada muqdisho ayaa waxay cabasho ka muujiyeen xirnaanshaha waddada xiriirisa afgooy iyo xamar oo ay degan yihiin aygoo sheegeen in xirnaanshaha waddadaasi ay caqbad weyn ku tahay maadaama aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ah taa oo carqadgelisay naftooda waxay sheegeen in qofkii xanuunsan aanay helaynin jid ay marsiiyaan dhinaca kale ganacsigooda ayaa meesha ka baxay maadaama jidadka iyo dukaamada bala xiray waxaa isugu yimid dadka deegaanka degmada garas baalley oo ex kontarool iyo siinka dheer excontrol afgooye iyo siinka dheer inta ka dhexday dadka deggan odayaashoodii ah halkan isugu yimid waddadii dhammaanteed waa xidhan tahay awal waxaan raalli ku ahayn shaqaa socotay hadda shaqadii waddada ma socoto saas darteed dawladda waxaan ka codsanaynaa waddooyinka dhinacyada ka soo gala oon isugu gudubnana in naloo furo waddada afgooyana naloo furo ilaa iyo intii shaqo rasmiya oo loo xidho oo lagu dul qaataa ay ka imaanayso tukaamadii waa xidhan yihiin muddo siddeed bilood aan laamiga wixii saarray naga xidhan yihiin jid markii naga xidhan yahay waddadiina waxay noqotay webi aan doon iyo buundo midna lahayn un xagga iyo xagga looga gudbi karin
waddada xirnaanshaheedu wuxuu sababay waxaa la yidhahdaa economic colloxy dhaqaalihii hoos u dhacay iyo caafimaadkiioo asaguna halis galay cuduraa awel derisa nala ahaa meel la maro ma leh umuliso meel la geeye ma leh qof jiran meel la geeye ma leh waddo la maro ma leh laamigii dheeraa waa xidhan yahay wax shaqaana kama socdaan waddooyinkii goynayana waa xidhan yihiin sidaas daraaddeed madaxda dawladda oo madaxweynuhu ugu horreeyo ra-iisul wasaaruhu ku xoogo gobolka banaadir maamulkiisa oo guddoomiyuhu ugu horreeyo waxaan ka codsanaynaa in si farsamaysan nagu furo waddooyinka haddii naloo wada furi karaan naloo wada furo madaxda federaalka iyo ciidamadooda ayaa dhibaato ku haya shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda inta badan jidadka magaalada muqdisho ayaa la xiray taasoo saamayn weyn ku yeelatay ganacsiga iyo is-socodka bulshada war ku saabsan dowladda federaalka oo sii xoojisay bandoogiyi ay ku soo rogtay muqdisho ayaa idinku soo maqan dhegaystayaal balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirkii ugu dambeeya ee dalagga waddanka sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan hoosu dhac ayaa ku yimid qiimaha shidaalka la kala siista ee waddanka maraykanka raashinka waddanka waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaalla koonfurta soomaaliya gallayda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii amashoodeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yeed afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jiritaankeedii waxaa la iibinayay sagaal boqol oo shilinka soomaaliga ah liitarkeeduna wuxuu ahaa konton kun oo shilinka soomaaliga ah markanna haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah
نبدأها على الإله الواحد hoosu dhac ayaa ku yimid qiimaha shidaalka ee la kala siista waddanka maraykanka waddanka maraykanka ayaa waxaa ka taagan xaalad ganacsi tii ugu xumeed oo ebid soo marta waddankaasi qiimaha la kala iibsada shidaalka ceydhin ee waddanka maraykanka ayaa si lama filaana hoos ugu dhacay qalqal xooggan ayaa soo wajahay suuqyada shidaalka ee maraykanka kaasoo saameeyey dhaqaalaha waddamada dhaca waqooyiga qaaradda ameerika halkii barmiil ee nafta ah ayaa gaaray wax ka yar hal dollar iyadoona arrinkaas uu fajaciya ama kaa geliyey malaayiin qof oo maraykan ah xarumaha suuqyada maraykanka ee lagu kala iibiyo shidaalka ayaa waxa uu halkii barmiil gaaray eber dhibic konton iyo lix iyadoona taasi ay ka dhigan tahay in hoosudhicii ugu xumaa taariikhda uu ku yimid shidaalka waddankaasi dadka dhaqaalyahanada ah ee waddanka maraykanka ayaa waxay sheegayaan in wixii dhacay ay ahaayeen waxaan marnaba la filaynin islamarkaana uu halis gelin kara dhaqaalaha maraykanka xilligan adag ee uu caalamka dhibaatada ku hayo cudurka koronafirus dowladda sacuudiga iyo ruushka ayaa dhowaan heshiis gaaray kaasoo ku aadanaa inay dhimaan shidaalka ay sida maalinla ah u soo saaraan taas ayaana badbaado u noqon shidaalka ceydhin ee dalka maraykanka intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga alfurqaan ugu dambayntiina dowladda federaalka ah ayaa sii xoojisay bandow habeenkii ahw ay ku soo rogtay muqdisho kaasoo sababi kara in dadku masaajidda ay ka baaqdaan iyadoo la joogo xilligii la laba jibaari lahaa cibaadada wariye cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan faahfaahinaya bandow dowladda federaalka dhowaan ay kusoo rogtay magaalada muqdisho oo ka bilaabanayay laba saac oo habeennimo ayaa iminka waxaa laga dhigay hal saac oo habeennimo xilli ay soo gelayso bisha barakaysan ee ramadaan tilaabadani geesta kale waxaay culays weyn ku tahay dad badan oo maqaxyaha ka cuntay jiray iyo kuwa maqaxyaha leh ee ganacsatada ah qudhooda bandowga la soo rogay waxaa ka daran sida bahdilka iyo ihaanada leh ee loola hadlay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho islamarkaasina loo quursanayo garaadkooda amaba garashadooda dowladda federaalka ayaa reer muqdisho u sheegtay in ay ka shaqaynayso sidii ay cibaadada u guda lahaayeen intii lagu guda jira bisha barakaysan ee ramadaan sidaa aawadeedna ay bandowga u soo rogtay waa laba arrimood oo aan isqaba karin islamarkaana muujinaya in dowladda federaalka reer muqdisho ay ka aaminsan tahay dad qaabkii ay doonto ay wax ugu sheegi karto taliyaha biliiska dowladda federaalka ah jenaraal xijaar ayaa ku dhawaaqay warka bandowga la xiriira waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno go'aano hor leh oo khuseeya bandowga maadaama ay foodda nagu soo hayso bishii ramadaan oo muxuu ahaa barakaysnayd oo ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta boqolkiiba boqolehe ay isu waayeen iyo sidaanu u wajihi lahayn aynu isu midayn lahayn uguna danayn lahayn shacabka soomaaliyeed inay waajibaadkooda diiniga ee muqadaskaana gutaan bandowgii saaraa daryeelkooda ee caafimaadkooda daryeelayey ee tacliimaadka culimmada khubarada ah ee ku takhasusay cudurrada iyo wasaaraddeena caafimaadkana aanu u fulin lahayn si aanu labadaas ugu keeni lahayn sidaa awgeed waxaa la go'aamiyey kow in laga bilaabo habeenka ugu horreeya ee bisha ramadaan bandego lasoo muddo lasoo hormarinayo muddo hal saaca waxa uuna bilaaban doonaa toddobada fiidnimo halka uu markii hore ka bilaabanayay siddeedda fiidnimo wuxuuna ku egyahay shanta aroorti qodobkaas inuu waadix yahaan u malaynayaa hal saac baa la soo hormariyey siddeedda beddelkeedii waxaa laga soo dhigay toddobada qodobka labaad waxaa mamnuuca makhaayadaha la fadhiisanayo iyo inay furnaadaan makhaayaduhu maalin oo dhan waxaanse si aannu u daryeello dadka soomaaliyeed ee afurka iyo suxuurta u baahan bandoguna u hirgalo makhaayadaha waxaa la furayaa oo cunnada gudaha lagu sii karinayaa shanta galabti shanta wixii ka bilowda ilaa toddobada laga gaarayo dadku makhaayadaha raashinka waa ka sii qaadan karaa reer muqdisho awal waxaa ka xirnaa waddooyinka haddii ay yihiin laamiyada iyo haddii ay yihiin jidcadayaasha xaafadaha mara iminkana waxaa lagu soo roga bandow xilli dadku ay u diyaargaroobayeen in bisha barakaysan ee ramadaan ay cibaadaystaan warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan xilliganna waa inaga intaa